wacdiyihii cutubka sagaalaad waxyaalahan oo dhan qalbigaygan kaga fiidsaday si aan u baaro in kuwa xaqa ah iyo kuwa xigmadda leh iyo shuqulladooduba ay gacanta ilaah ku jiraan bini'aadmigu garan maayo inay jacayl tahay iyo inay nacayb tahay toona wax waliba iyagay ka horreeyaan wax kastaaba isku si bay dadka oo dhan ugu yimaadaan oo isku wax baa ku dhaca ka xaqa ah iyo ka sharka ahba ka wanaagsan iyo ka xunba ka nadiifta ah iyo kan aan nadiifta ahaynba ka allabariga bixiyo iyo ka aan allabariga bixinba sida kan wanaagsanu yahay ayaa dembiluhuna yahay oo kan dhaartaana waa la mid kan dhaarta ka cabsada wax xun baa ku jira waxa qoraxda hoosteeda lagu sameeyo oo dhan waana in isku wax ay dadka oo dhan ku dhacaan oo weliba qalbiga bini'aadmiga shar baa ka buuxa oo qalbigoodana intay nool yihiin waali baa ku jirta oo taas dabadeedna kuwii dhintay ayay u tagaan kii kuwa nool oo dhan la jira rajuu leeyahay waayo eygii noolu waa ka wanaagsan yahay libaax dhintay waayo kuwa noolu way og yihiin inay dhiman doonaan laakiinse kuwa dhintay waxba ma oga oo innaba abaalgu dambe ma heli doonaan waayo iyaga waa la iloobay oo weliba jacaylkoodii iyo nacaybkoodii iyo hinaasadoodiiba way wada baaba'een oo innaba qayb dambe kuma lahaan doonaan waxa qoraxda hoosteeda lagu sameeyo oo dhan orad oo tag oo kibistaada farxad ku cun oo kamrigaagana qalbi istiraexsan ku cab waayo ilaah shuqulladaadii horuu u aqbalay had iyo goorba dharkaagu wax cad ha ahaado oo madaxaaguna yuusan saliid waayin naagtaada aad jeceshahay farxad kula noolow intaad ku nooshahay cimrigaaga aan waxba tarayn ee ilaah qoraxda hoosteeda kugu siiyey oo dhan waayo taasu waa qaybtaadii aad ku heshay noloshan iyo hawshaadii aad qoraxda hoosteeda ku dhibtootay wax alla wixii gacantaadu hesho inay samayso xooggaaga oo dhan ku sameey waayo shii'ool oo aad tegaysid shuqul iyo hindiso iyo aqoon iyo xigmad toona laguma arko markaasaan mar kale fiidsaday oo waxaan qoraxda hoosteeda ku arkay inaan kuwa dheereeyaa mar kasta tartanka ku badin ama aan kuwa xoogga badanu mar kasta dagaalka adkaan ama aan kuwa xigmadda lahu mar kasta kibis helin ama aan kuwa garaadka ahu mar kasta hodan noqon ama aan saanacyada mar kasta raalli laga ahayn laakiinse waxaa kulligood helaa wakhti iyo nasiib waayo ninna wedkiisa ma yaqaan sida kalluun shabag xun lagu qabto iyo sida shimbiru dabin ku dhaca saasoo kalaa bini'aadmigana wakhti xun lagu dabaa markii wedku sikadis ah ugu yimaado oo xigmad caynkan ah ayaan qoraxda hoosteeda ku arkay iyana way ila weyneed waxaa jirtay magaalo yar oo ay dad tiro yaru dhexdeeda joogaan oo waxaa iyadii ku soo duulay boqor weyn wuu hareereeyey oo dhufayso waaweyn hareeraheeda ka dhistay haddana waxaa laga dhex helay nin miskiin ah oo xigmad leh oo isna xigmaddiisii ayuu magaaladii ku samata bixiyey laakiinse haddana ninkaas miskiinka ah ciduna ma xusuusan markaasaan idhi xigmaddu xoogga way ka fiican tahay hase ahaatee ninkii maskiin ah xigmaddiisa waa la quursadaa oo ereyadiisana lama dhegaysto kuwa xigmadda leh erayadoodii xasilloonaan lagu maqlaa waa ka sii wanaagsan yihiin qaylada ka nacasyada ka dhex taliya xigmaddu waa ka fiican tahay hubka dagaalka laakiinse dembile qura ayaa wax badan oo wanaagsan baabi'iya